bismillaahi raxmaani raxiim fiid wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka fiidnimo idaacadda isnay taariikhdu waxa ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka mey sanada laba kun koo iyo labaatan qodobada warka aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle oo shacabka ugu hambaliyey munaasabadda maalinta koowaad ciidulfitriga shacabka magaalada jowhar oo maanta u dabaaldegay farxadda munaasabadda maalinta ciidulfitriga fatahaadaha webiga shabeelle oo saameeyey waxbarashada boqolaal arday ah oo ku nool tuulada baarey qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada jowhar oo isugu hambaliyey farxadda munaasabadda maalinta ciidulfitriga xubinta sarifka iyo suuqyada ayaad ku maqli doontaan iyo akhbaaraadka dibadda ee u diyaargarooba qodobadaasi oo faahfaahsan
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxa ay ku dhawaaqday in xanuunka coronavirus ama covid-19 uu halis caafimaad ku yahay dunida coronavirus waa virus ku dhaca neef mareenka kaas oo ku faafa isku dhowaanshaha iyo taabashada waa yarayn kartaa halista faafitaanka cudurka covid-19 adiga oo nadiifinaya islamarkaana jeermis dilaya oogada waxyaabaha inta badan la taabto waxyaabaha ay taabashada ku badan tahay waxaa ka mid ah daaraadamiyaasha nalalka gacanka laga furo albaabada gacanka laga soo jiido qaanadaha musqulaha iyo tubooyinka gaar ahaan kuwa ku yaala goobaha dadweynaha haddii aad aragto in waxyaabaha la wadaago ay wasaqaysan yihiin marka hore ku dhaq saabuun iyo biyo iyo agabka wax lagu nadiifiyo si joogto ah u dhaq gacmahaaga sidoo kale nadiifi oogada meelaha qallalan gebi ahaan qolalku ha ahaadaan kuwo hawo leh gaar ahaan kuwa ay isugu imaanayaan in ka badan toban qof wixii faahfaahin dheeri ah la soco talooyinka caafimaadka ee ay bixiyaan xarumaha caafimaadka waxaan u baahannahay in aynu samayno wax walba si aan uga ilaalino dadka aan jecelnahay in ay si daran u xanuunsadaan xusuusnow qaybtaada ayaad ka qaadan kartaa yaraynta halista faafitaanka cudurka coronavirus
aan ku horeeya madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle ayaa shacabka ugu hambeliyeyey munaasabadda maalinta koowaad ee ciidulfitriga siduu warbixintaani ku faahfaahinayo cabdicasiis xasan cabdulle
madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaabe ayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan reer hirshabeelle ugu hambeliyeeyey munaasabadda maalinta koowaad ee ciidulfidriga wuxuuna alla kaga bariyey in cudurka covid nneteen iyo fatahaadaha uu rabi ka dulqaado
hambaliyo hambaliyo hambaliyo ummadda muslimiinta guud ahaan ummadda muslimiinta waxaan ugu hambaliyeynaynaa bilashada bisha soonfur waxaan leenaha hambalyo gaar ahaana ummadda soomaaliyeed waxaan leenaha hambalyo hambalyo allaha naga aqbalo cibaadadii acmaashii kala duwneed bishii soonqaad lasoo sameeya waxaan leen dhammaantood allah naga aqbalo kuwa loogu dembi dhaafo oo alla uu gargaara allah naga dhigo guud ahaan cibaadadii lasoo sameeyey bishii ramadaan ilaahayna ummaddan haka dulqaado dhibaatooyinkan cudurkan labadan sano kusoo nonoqday ee dhibka badan guud ahaan caalamka ku haaya gaar ahaanna ummadda soomaaliyeed dad badanna ay u dhinteen dad badanna ay weli la xanuunsayin ilaahay ka dulqaadan leenaha cudurka covid nineteen fatahaadahan kusoo kordhay deegaanada hirshabeellena waxaan leenahay ilaahay ummadda ha ka dulqaado culeys badanay ku haayaan dalagoodii ay baabi'iyeen deegaanadoodii ay baabi'iyeen waxaan leenahay ilaahay bedel khayre ha siiyo guud ahaan intii dhibka uu ka soo gaarayna allah u fududeeyaan leenaha wax ka badanna ilaahay oo khayrana allah ugu bedelaan leehay dhinaca kale madaxweyne cali guudlaabe xuseen ayaa bulshada reer hirshabeelle ugu baaqay in loo gargaaro dadka danta yar ee aan awoodin in ay ciidaan iyo sidoo kale qoysaskii ka barakacay fatahaadaha webiga shabeelle
ummadda hirshabeelle waxaan ugu baaqayaa in la isgargaaro maalinta ciidulfijriga in la isgargaaro dadka liito oo fuqarada ah loo kaalmeeyo laga farxiyo maalinkaas yoomulfaraxa qofba qoftay wax ku kaalmay karto ay dhaanto inay ku kaalmayso iyo dadkii fatahaadihii dhibaatada ay soo gaarsiiyeenna in loo gargaaro guud ahaan cid kastee gacan ka geysan karto ay ka geysato ayaan ugu baaqaynaa hambalyo hambalyo ayaan leehay guud ahaan ummadda muslimiinta gaar ahaanna ummadda soomaaliyeed ummadda hirshabeellena sanadkan sanadkiisa ilaahay bashbash iyo barwaaq ha ku gaarsiiyo iyo horumar iyo dhibaatooyinkan oo xal waara guud ahaan laga gaaro ilaahay idankiis ha lees gargaaro ha lees kaalmeeyo masaakiinta oo danyarta iyo agoonta iyo dadka dhibaatada ay kasoo gaareen fatahaadihii ha la garab qabto alla wuxuu qur-aankiisu ku leeya watacaawano calbira wataqwa walaa tacaawano ha lees garab galo ha lees caawiyo insha allah maalinta koowaad ee ciidulfadriga ayaa si wanaagsan looga ciiday guud ahaan gobolada dalka soomaaliya inkastoo mar kale la koobsaday ciidan xanuunka covid nneteen oo weli waddanka ka jira iyo dhibaatooyinka fatahaadaha webiga shabeelle shacabka magaalada jowhar ayaa maanta u dabaaldegay farxadda munaasabadda maalinta ciidulfidriga shacabka magaalada jowhar ayaa maanta si weyn ugu dabaaldegay farxadda munaasabadda maalinta koowaad ee ciidulfitriga waxa ayna si weyn ugu dabaaldegayeen goobaha loo dalxiis tago haddaba qaar ka mid ah hooyooyinka maanta la ciidayay caruurtooda ayaan ku booqano goobaha loo dalxiis tago ee magaalada jowhar waxa ayna reediyo isnaay kaga warbixiyeen sida ay maanta ugu dabaaldegeen farxadda munaasabadda maalinta koowaad ee ciidulfitriga ciidda maanta walaahi ciid aada u wanaagsan bay ahayd inkastoo waxyar dhiiqadhiiqa iska jirtay haddana sidaasee taa waaba ciidnay soomahan farxadaa ku ciidnay walaahi ciiddii hore ciid horoo tagtay ahayd soomahan laakiin ciiddan waa ciid cusub waa farxad kaloo cusub horta sax waaye ciidda waxaa la sugaayay maalin arbacee laakiin waxay noo noqotay khamiis sidaasna ilaaha qadari soomahan maasha allah horta goobo badan oo loo dalxiis taga way jiraan laakiin anaga waxaan u dalxiis tagnay waxaan u dalxiis tagnay beerta jowhar waxaa u keenay wiifoogan aad u jeegdid inay ilmaha ay jawi wacan ku qaataan ee ku farxaan wallahi muslimiinta meel walba ay joogaan waxaan dhihi lahaa ciid mubaarak ciiddan ciiddeeda kale caafimaad iyo kheyr ilaa aan ugu gaarsiiyo hooyooyinkana waxaan dhihi lahay caruurtiina ka farxiya maasha allah maanta aad iyo aada u idmooy inkastoo hooyada riskii qadhiiqa iska jirtaan iyo caruurteeda alxamdulilah waan ciidaysan iid wanaagsan maasha allah ciidan horta iid farxadeeda ahayd ciidii hormarta caruurta ayaa waxaa wejiyadooda laga dheehanayay farxad ku aadan u dabaaldegidda maalinta koowaad maalinta weyn ee ciidulfitriga iyagoo la damaashaadaya waalidiintooda fatahaadaha webiga shabeelle ayaa saameeyey waxbarashada boqolaal arday ah oo ku nool tuulada baari sida warbixintaani ku faahfaahinayso maryama sheekh cabdi ku dhowaad saddex boqol oo arday oo isugu jira gabdho iyo wiilal ayaa ku waxbarasho seegay iskuulka baarey kadib markii dhowaan biyo fatahaadaha ay kusoo fakadeen tuulada baarey oo uu iskuulka ku yiilay iskuulka hoose dhexe ee tuulada baarey oo ka koobnayd lix qol ayay biyaha gebi ahaanba ka buuxsameen waxaana ka dumay laba qol sida uu sheegay maamulaha tuuladaasi maxamuud yuusuf saleemaal
fakatay biyaha ruudaay ka fakatay iskuulkiima habeenkii waxaan arkay ido biyaha laga kala horgaayo iskuulka haddaan imid xafiiska buuxan u imid waraaqooyin waanan dad aan ka bixiyey marka ugu dambeya dadkiyaa waa saahideen waa baxeen dadkiyaa bara kacaybo iskuulka waxaa ku koobnaay lix qol oo laba qol oo kadinka afar qol aa ka taagneed wallahi waa wala biyoweyn muslimiintii iyo iyo madaxiisii alaabaha qaarkood biyaha qaaday waa galeen galeykii ka fakadeen mid biyaha ku dheelay noqdeen qaarkoodna waa laga bixiyo oo miis qaarnay waa laga gaaray qaarna magaciisii sidii waxaa dhibaato nooga dhacday drinter camal iyo biyaa naga gaaray oo shaqaynayba hadda computer waa ka fakal waa ka qaadanay computer waa biyaa naga gaaray waa nooga dheeray solar korow saarnay waa ka qaadanay marka digniintial kale sidoo kale iyo waraaqooyin oo magaciisii ilmaha lagu gudbinayo shahaadaha ahay waanay waanay biyo weyn biyaa naga qaaday marka aniga dhibaatadaas ilaahay keenay iskuulka waxaa dhiganayay arday ilaa iyo saddex boqol ee boqol iyo lixdan imika kadib ilaahay arday kale oo magaciisii oo dul saarneed aa dhiganaysay ilaa heer koowaad ilaa heer labaad ilaa saddexaad ay ahayn macallimiinta mustawiciin ay ahaayeen lix macalinaad ka shaqaynaysay mar dhexdaasay ay wasaaradda walax gunaha ay soo diirtay oo madaxiisii oo oo lacago oo oo waxaa mid- oo guno eh lacagiyaa lagu shaqaynaayay muddo eh, lix bilood camal eh lacagihiina waa ka goosteen hadda iyadoo lacagihii ka go-een ay shaqaynaayeen macallimiinta sheegan ay idiin siiyaan hadda dhigmideen
maxamuud ayaa sheegay xilli uu soo dhow yahay imtixaankii ugu dambeeyey ee sana dugsiyeed in ilmihii ay iskuulkoodii biyaha ka buuxsameen sidoo kalena qaar ka mid a agabkii ay biyaha ka qaadeen balse aysan jirin wax iskuul oo ilmaha ku dhigtaan isaga oo ka codsaday wasaaradda waxbarashada gobolka shabeellaha dhexe in teendhooyin loo keeno si ay ilmaha waxbarashada usii wataan ilmaha hadda meel loogu dhiga male wasaaradda mar aan- aan ka codsanay inay wateendooyin noo taagaan gudoomiyahaasi degmada oo waxbarashada u sheegnay agaasimaha wuxuu xafiiskan geeyey warqadaan geeyey waxaan yidhi boqdaasaa baxday ilmaha jaaba inay garaayaan inay wax noola fiiriyaan rabnaa teendooyin waxyaalahaas banaayaan loogu taaga meelaha doomankaan rabnaa aan dhahni oo u sheegnay oo sidaas oo kale warbixin oo toosaan u geynay xafiiska dadka tuulada waxay degeyn hadda hubiga diintiisa guur kuyaala iyo doolo oo madaxiisa doono tuulada barigeeda ah ay dadka ku tafiina degeyin ilaa iyo tuulooyinkana dadaa u bara tahay marka laakiin dadka xoogooda waxay degeyin hubiga madaxiisa qarkiisa ay degeyin ay wada tafiyin waxaan u baahnaa leh in nagala caawiyo si maadaama ay ilmihii ay jaab galayaan in jaabkaas laga ilaaliyo ee ilmihii waa joogaan hadda magaciisi meelaha wax lagu barto sida teendooyin iyo meelahaas meelo doomo oo banaan ah yaara in lagu taago oo wax loogu baro sidaasaan aan aan jira- rajadaasaan qabnay hooyan arday oo iskuul joogtay waaye Eh, ilaa arday waxay sugayaan magaciisi ilaa ay dib u dib u dhicin go-aan ka horkeena waa intaas marka hadday dib u dhacaan bilaash waaye arday waa qalbijaba moraal xumaa kulmaayaysa marka in laga gaaro qabsanta maadaama saddex iyo toban maalmood hadda ay xerin xerin dugsiga xerin caruurtan ayaa kala dhiganaysay galaaska koowaad labaad iyo saddexaad sida uu maamulaha sheegay waxaana wax ka dhigay lix macalin oo si mutadawaca wax ku dhigo iyadoo horey lacag muddo lix bilood ay u heleen balse haatan aysan jirin wax lacaga ama gunaha ay ka helaan wasaaradda waxbarashada gobolka shabeellaha dhexe tulada baari ee duleedka degmada jowhar ayaa gebi ahaanba laga barakacay markii ay habeen saq dhexe biyo soo galeen meel goolad ah oo webiga shabeelle oo ku taala tuuladaasi waxaana weli socda dadaallo ay wadaan maamulka iyo dadka tuulada ee lagu xirayo biyahan saameynta ku yeeshay tuulooyin dhowr ah oo hoos yimaada degmada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada jowhar ayaa isugu hambalyeeyey farxadda munaasabadda maalinta ciidulfitriga siduu warbixintaani ku faahfaahinayo cabdiweli axmed hilowle الله أكبر الله أكبر الله أكبر iyadoo maanta ay ku beegan tahay munaasabada maalinta koowaad ee ciidulfitriga ayaa waxaa masjidka alxarameyn ee magaalada jowhar salaada ciida ku tukaday boqolaal shacab ah oo ka kala yimid afarta xaafadood ee magaalada jowhar salaada kadib waxaa idaacadda isnaa la hadlay qaar ka mid ah bulshada kuwaasoo muujiyey dareenkooda ku aadan munaasabada ciidda iyagoona hambalyo u jeediyey ummada soomaaliyeed anigoo ah eh, cabdiraxmaan daawuud dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan ugu hambalyaynaa maalinta ciidda ee maanta eh, anagoo salaadii fitriga hadda iska soo bixinay Eh, maasha allah alxamdulilah aad iyo aad u faraxsannaha dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaa ugu hambalyaynaa maalinta ciidda ee maanta iyadoo ciidan ay kusoo aaday fatahaadaha webiga iyo cudurkii covid nteen alxamdulilah laakiin maanta waa aad iyo aad u faraxsannahay ciiddii horeete oo wallaahi ciidaanaan ka farxad badan maadaama oo eh, ummadda soomaaliyeed ee dhan hal maalin isku raaceen maalin ciid tahay magaceyga waa iqraa cabduqaadir gaarane ciid wanaagsan kulla caam waantum bikhayr dhammaan muslimiinta meel kastoo aad joogtaan waxaan farxad iyo bogaadinta hambaliyada ciidda aan hawada u marinayaa walaalahii reer jowhaar inkastoo biibaxa ay jirto fatahaadii webiga shabeelle ku rogan yahay ciid wanaagsan aa leedahay dhammaan ummadda soomaaliyeed ilaahay hanaga aqbalo soonkan soonkiiskana ilaahay nagu gaarsiiyo bashash iyo barwaaqo waxaa leeyahay idaacadda isnaha waa mahadsantiin maadaama aad bulsho u adeegeysiin dhammaanna waxaa leeyahay ummadda soomaaliyeed hambalya hambalya hambalya ciid mubaarak wallahi wax udhexeeya hadda aniga oo ciiddii hore iyo ciidan fakriga udhexeeya ana karta rajowar haddaana colays ma saarin waxaa fatahaadda webigo nagu soo baxay oo magaaladii inta badan dhinacyada ka xiran yihiin culayskaasaana saaran oo xamar iyo jowar isku bukirin ma hadaa iyo jowar isku gudbi karin culeyskaas lina saar maahane wax kaloo fakriga udhexeeya ma jiraan ciidan ayaa kusoo aaday xilli magaalada joobhar ee caasimada maamulka hirshabeelle ay goodoomiyeen fatahaadaha webiga shabeelle inta badana bulshada ay wadaan dadaalo ku aadan sidai ay iskaga difaaci lahaayeen fatahaadahaasi dhegaystayaal warka habeennimo idaacadda isnaay ayaad weli maqlaysaan markana kusoo dhawaada xubinta sarifka iyo suuqyada oo inoo soo jeedisaa maryamo sheekh cabdi
dhinaca sarafka waxaa la kala siisanayaa boqolka doolar gacanta hore laba malyan shan boqol iyo sideetan kun gacanta dambena waa laba malyan iyo lix boqol kontonka doolar waxaa la kala siisanayaa qabashada malyan laba boqol iyo sagaashan kun bixintuna waa malyan iyo saddex boqol oo shilin soomaali ah shan iyo labaatanka doolar gacanta hore waxaa la kala siisanayaa lix boqol afartan iyo shan kun gacanta dambena waxay maraysaa lix boqol iyo konton kun oo shilin soomaali ah tobanka doolar qabashada waxay maraysaa laba boqol konton iyo sideed kun bixintuna waa laba boqol iyo lixdan kun oo shilin soomaali ah dhinacaya markaynu fiirino galeyda waxaa la kala siisanayaa madaalkeeda kow iyo toban kun oo shilin soomaaliya masagaduna waa toban kun oo shilin soomaali ah digirta madaalkeeda waxaa la kala siisanayaa laba iyo labaatan kun oo shilin soomaali ah salbukada waxa ay maraysaa madaalkeeda sideed iyo toban kun oo shilin soomaali ah bariiska caddaha ee dalka waxa uu marayaa kiiladiisa saddex iyo toban kun oo shilin soomaali ah nuskiiladuna waa sideed kun oo shilin soomaaliya rubucuna waa afar kun oo shilin soomaali ah loorka bariis caddaha waxaa la kala siisanayaa kontonkiisa kilogaram lix boqol iyo konton kun oo shilin soomaali ah saliid macsarada markaynu firino waxaa la kala siisanayaa kiiladeeda konton iyo laba kun oo shilin soomaaliya nuskiiladu waa labaatan iyo lix kun oo shilin soomaali ah rubucuna waxa uu maraya saddex iyo toban kun oo shilin soomaali ah naaftada waxaa la kala siisanayaa kiiladeeda labaatan kun oo shilin soomaaliya baasiinka wuxuu marayaa laba iyo labaatan kun nusliitarkiisana waxa uu marayaa kow iyo toban kun oo shilin soomaali ah aaday u mahadsan tahay maryamo ayay taasi ahayd nala socodsiinaysay xubinta sarifka iyo suuqyada ay warka habeennimo guud ahaan warkeenai habeennimo xubintaasi ayaa u dambeysay anigoo xaliimo cali ibraahim ayaa idinla socodsiinayay tan intaan ku kulmi doono warkan kiisi xiga ciid wanaagsan